mas-uul ka tirsan maamulka degmada baareere ee dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilo gudaha degmadaasi kadib dagaal halkaasi ka dhacay aroornimadii hore ee saakaya ayaa dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada baadheer iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland ka dhacay gudaha degmada wuxuuna sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka shacabka ah iyo qaar ka mid ah dhinacyada dagaalamay wararka laga helayo ayaa sheegaya mid ka mid ah xubnaha maamulka degmada ee dowladda federaalka lagu dilay saakaya gudaha degmada balse waxaa laisku hayaa xilka uu hayay iyadoo warar kala duuna ay soo baxayaan qaar ka mid ah wararka ayaa sheegaya inuu ahaa guddoomiyihii degmada halka kuwo kalena ay sheegayaan inuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka iyadoo ay jiraan warar kale oo arrintaasi la mid ah ilwareedyo kala duwan ayaa sheegaya in dagaalka ay bilowday dowladda federaalka sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka balse xiisad ayaa weli ka taagan gudaha degmada baareere